Dadka danyarta ah ee ku nool xerooyinka barakaca ee ku yaala magaalada Tana Jowhar ayaa sanadan waxa ay si weyn kaga cawanayaan in ay helin deeqdii gargaarka ahayd ee kaga iman jirtay dowladaha jaarka ah iyo hay-adaha ka howlgala magaalada Tana Jowhar. Barakacayaasha kaamka Tabakal ee magaaladan Jowhar ayaa radio isna u sheegay in xaalad adag oo dhanka nolosha ah halkaasi ay ku haysto.
inta aniga waxaan joogaa aan qaxootile ahaay toban sano meeshayga aan ijaar ma dhiibi kari adiga meeshaana iskiga noolnaa iska joognaa dharmaayo iyo dhaxan waanu dhammaysi meelaan aadna male ooyla-aan waana haysaay baay waana haysaay adi wax daryeel oon ku qabna male adi maacuun maacuun iyo ulmadoo oo maacuun iyo yeeris yeer iyo hal mar nool siimaa wax kaloo aragna ma jirto saabuun saabuun iyo halkaana iska joogaa dadweynahan baa guriga ii dhisay halkaan baan iska joogaa gurigeyga iyo hoygeyga waan iska joogaa maalintaan wax helana waan cunaa maalintaan wax waayane muslimkaas baan ku dhex noolaa noocaas baan ahay afarteyda ciyaalna anbaa haasto coos baan u guraa jaay baan u bixiyaa wax kale oo dhaqaaq aan leeyahay ma laha hadda waxaan ka codsanayaa inaad daryeel ii fidisaan hooy ilmahaasna aad ii geysaan waxbarasho ilaa afar sano intaas degana inte ilma ma ii joogo haddana waxa ma ii soo shaqo oon hayo male Int- sad- laba isbuuc intaan ka jooga ma haddii aan joogi intaan imid ku shaqay ilmihii male hadda waxa ma ii wax uu cawada ugu jiifiya hataa ma ma haysto iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan ay haddana barakacayaasha ku nool kaamamka barakacayaasha ah iyo danyarta magaaladan ku nool waxa ay dareemayaan xaalado adag oo ku aadan helista maciishada noocyadeeda kala duwan sidoo kale danyartu waxa ay ka cawanayaan hoy xumo baahsan oo soo food saartay maadaama ay degan yihiin guryo laga sameeyey baco iyo cawshado la isu geeyey